bismillahi alxamdulilah degmada xalay salaada makrib kadib yaa nimanka nabaddiidka ahaa waxay kusoo qaadeen weerar arbush ah oo aan xoog badnayn hal jihaa oo hariyaha ciidanka uu ka degan yahay magaalada xero ka mid ahayna weerarka kusoo qaadeen wakti yar gudihiisna waxaa lagu kalifay inay jabaan oo cararaan khasaaro badan uu gaaray oo meydadkii ay ka tageen qaar kamid ah hadeer waxay yaallaan meesha sawiradooda haddii la doono waa la arki karaa dadka waa la tusi karaa dhaawacyo fara badan iyo meydad kuwa ay ka tageen aan ahaynna waa leeyihiin oo ay ku xabaasheen duurarka iyo tuulooyinka magaalada kafk
waa gartay waka meesha waxaa ka dhacay waa noocaas annaga dhinaceennana wax khasaaraha ma lihin alxamdulilah dhaawac iyo dhimasho doona wax khasaaraha dhinaceena kama jiro bal sir faahfaahsan khasaaraha uu ciidanku u geystay mid- miyaad ii sharaxi kartaa
annaga intaan hubinay shan nin baa ka dhimatay nimankan nin kamid ah hadeer xerada horteedu yaalaa oo cid kastaa arki karta afarta kalena dadweynihii aasay baa jooga oo xogtoodii bixinaya tuulooyinka waxaa lagu aasay walkaahida iyo iyo xumbu weyne eryadaasaa lagu aasay ilaa sideed nin oo dhaawacana oo weliba dhaawacyo un culus u badanna way la carareen marka xogta waa noocaas wey ayagu eh, ayagaa ubaa dhibaatadaas inta badan ku gaartay sababtana dee annaga ciidankeena waa ciidan xero eh, difaac joogtaa loogu talagalay oo tarajaya degan ayagana banaan xerada horteeda foodeeda ay kasoo dagaalamayaan marka sababtaasa khasaaraha ayaga igu u gaareen
istaraatiijiyadda bal degmada iyo habka ay muhiimka ugu tahay gobolka wax yar miii sharaxi kartaa
degmada dee gobolka muhiim waxay ugu tahay dee waa degmo eh, weyn oo population badan oo kheyraadkeeda wanaagsan yahay oo webiga weyn oo jubba dhex maro dadkeedana beerasho iyo xoolo noqosho ay ku tiirsan yihiin buundo isku xirta adeega gobolada gede iyo bayna ay ku taalo Eh, ilaa adiga afar eh, shan goobood baana laga difaacayo ciidamadeena kuwa midooda afrika kuwa soomaalida magaalada ay ka difaacaan oo wadooyinka magaalada soo galo oo dhan waa aagad xiran oo laga difaaca magaalada marka eh, arrintaa marka waa waa noocaas wey marka dagaalka haddii weydiinaysay dagaalka laakiin natiijadiisa waa noocaas waayahay marka ma deegaano u dhow degmada oo nabaddiidku ay ku sugan yihiin ayaa jira oo isku dayi karaan inay weeraro carqaladaha kaga soo qaadaan degmada
innaba ha yaraatee ma jirto muurduubo tuulooyinka laga xukumo hoos imaado hal meela oo ka mid ah oo shabaab ay joogaan ma jirto meesha ugu dhaweyd waxaa la yidhahdaa qondhood sanadkii tegey bishiisii toddobaad ee haddaa ka waqabto aanun ku weerarnay kuwa yaroo meesha joogi jiray oo dhowr iyo toban iyo sagaal ka mid ah la dilay hubkoodina waa la keenay annaga marka eriyadeena ma joogaan meel ay saam ku leeyihiin ama ay joogaan ama ay ku dhaqdhaqaaqaan kama jirto Eh, laakiin dee ciidan wiifta ah oo meel fog inta ka soo baxay baabuurtiisii iyo soo qaatay oo waa waa arbush waa iska samayn karaa oo oo masaafooyin fofog oo lixdan kilomitr todoban kilomitr hadhow haddana dib u cararay ciidanku een, miyay ka qabsadeen saanad kooxii isku dayay inay degmada xalay soo weeraraan
haa hub bay ka carareen iyo rasaas iyo hal nin amaydkiisa wixii kaloo ay ka gaari kareenna waa urursadeen marka khasaarahooda inta hadeer annaga aan hubinay waa shan nin oo dhimatay iyo ilaa saddex qori iyo booshaskoodii ay meesha uga carareen oo dadkii lahaa dabcan ay dhinteen oo meydkooda ay la carareen Eh, iyo dhaawacyo ayaga laftigooda laga soo xigtay iyo dadkii ciyaalada baaba-aya dhalay oo ay la xiriireen oo sideed qof gaaraya
ma waxaa jira marka carqaladaas ay geysteen wax saameyna oo saaka howlihii degmada haddii leed ganacsigii isku socodka waxbarashada iyo guud ahaan arrimaha bulshada saameyn ay ku yeelata miyaa jira
inaba ha yaraatee ma jirto xalayba mayna samayninba waa dagaalkoodana dagaal laba daqiiqadood xitaa qaatay maaheen markiiba waa carareen nimankan wax saameyn ah oo ka dhalatayna ma jirto xalada iyo xadadaa soo rideen xitaa wax culeysa oo xaaladihii caadiga ah ee deegaanka iyo habka loogu noolaa ay ka bedeleen ma jirin dagaalkooda uu ka bedelay male waaya guud ahaan marka xalay iyo tensionkeena soo gaarayo aan ka hadna waayahay marka kadib eh, dagaalkii ay soo qaadeen oo ciidanku ay ka hor tageen ma waxaa jira eh, howlgallo ay ciidanku baacsanayaan oo saaka ilaa iyo xalaa la sameeyey
ciidanka howlgalladooda joogtay ahaayeen oo hadda arbuskan yarkaa ka dhashay ma aha habeenkii iyo maalinkiiba ayaga guku jiraan marka sidooda caadiga aheyd shaqadooda ciidanku haystaan shabaabna meel laga baacsado ay saaka joogaan oo eri buuruba maba jirto dee oo oo anigii kuu sheegaya ilaa xala oo dhan bay cararayeen marka marka ciidankana shaqadoodii caadiga ahayd oo ay joogtada walbu lahaayeen bay hadda haystaan tan arrimaha warbaahinta gudaha ayaad cabasho ka muujinaysa maxay tahay
aad baan u xumaay idaacadaha lookalka ah qaar ka mid ah oo warar propagandaa oo aada moodo inay shabaabka iyo go-aanadooda ee dowlad la dagaalamista ah oo dadka iyo dad dalka iyo diinta iyo dowladnimada soomaaliyeed ay kula diraan inay ku garab taagan yihiin waxaa jira idaacado xalay uu warar ka baxayay dhahaya waxaa laga soo weeraray magaalada ilaa saddex jiho waxaana gudaha u galeen al-shabaab magaalada oo weliba waxay la wareegeen gacanqaynta magaalada idaacado saas dhahay baa xala wararkooda baxayeen aad baan uga xumahay marka inaan anshaxa saxaafadana la eegeynin si professionaalana aan loo hadlaynin war sugan iyo cidda laga heli lahaana aan midna lagu mashquulsanayne intaan shabaabka laftigooda la wareysto waxa ay iyaga ku hadleen dhagaha bulshada soomaaliyeed lagu mashquulinayo waa wax aada looga xumaado wayna ficnaan lahayd in wasaaradda warfaafinta qaranka oo kale ay idaacadaha kontaroosho iyo habka warxigashadooda uu yahay dembiyada noocaasoo kale ah cidda gashana ay jirto hab accountability ama loola xisaabtamayo oo wax looga qabanayo sharciga lagu warbeynayo oo kale aad baan uga xunahay arrimahaasa yaa